فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida xukun gacan gooyn ah oo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose waa sidee xaaladda magaalada kismaayo oo muddo toban sano ah gacanta ugu jirta ciidamada kenya kismaayo maxay ka dhaxashay maamulka ka hoos shaqeeya kenya ee jubbaland waxaad maqli doontaan dood mawduucan ku saabsan oo xiise gaar ah leh islamarkaana aynu dhex dhignay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka muddada barnaamijka u socda qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah xamlo si xowli ah kaga socota degmada jirib ee wilaayada jubbooyinka taas oo ay ka faa'iidaysanayaan guud ahaan muslimiinta oo isugu jira rag iyo dumar xamlada maxay ku saabsan tahay munaasabad ballaaran oo xamlada loo qabtay ayaan idiin soo gudbin doona qodobada barnaamijka caawa waxaa ka mid ah dadka jubbooyinka oo aragti ka dhiibtay dhallinyaradii ciidamada dowladda federaalka ay ku gumaadeen deegaanka gololey ee shabeellaha dhexe cabdifataax xilbin ayaa barnaamijka igala qaybgelaya waa markaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي barnaamijka ayaan gudagali doonaa maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaar ahaan degmada qoryooley ayaa gacanta midig ka jartay cismaan manuurey maxamed oo shan iyo toban sano jir ah kaas oo dukaan jabsaday isagoo kala baxay lacag ka badan nisaabka xatooyada mid ka mid a qudaadda xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xukunka ku dhawaaqay bismillah insha allahu tacaala waxaan haddana sii gudagelaynaa xukunka halkan aan u nimid akrintiisa iyo tanfiidkiisa oo ka dambayn doono haddii uu ilaahay idmo waxaa maxkamadda degmada qoryooley ka tirsan walaayada islaamiga ee shabeellada hoose horteeda uu dacwad keensaday dacwoode cabdullaahi sugaal faarax soddon iyo afar sano jir ah isagoo dacwaynayo dacwaysane cusmaan manuurey maxamed kun iyo shan sano jir ah wada degan tuulada farxaani oo ka tirsan degmada qoryooley wuxuu yidhi cusmaan wuxuu jabsaday dukaankayga xilli haween wuxuu iga qaatay lacag dhan shan milyan shilin soomaali ah iyo saddex moobeel jaajar u yaaleen iyo afar xabo meemigo ah iyo toban xabo bateriyo moobeel oo jaajar u yaaleen waxaan rabaa wiilkan in xoolahayga layga qaado sharciga islaamka nala waafajiyo kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay dacwaysane cusmaan wuxuu yidhi haa dukaankiisa waan jabsaday xilli habeen shan saac ah waxaan ka qaatay lacag dhan milyan iyo toddoba boqol iyo lixdan kun shilin soomaali ah iyo laba xabo meemiro ah keliya wax kale kama qaadanin intaasi kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay dacwadii cabdullaahi sugaal keensaday iyo jawaabtii cusmaan manuurey oo ahayd biraal baaritaana ay ku samaysay cusmaan caafimaadkiisa iyo qaangaarnimadiisa ayna ogaatay inuu caafimaad qabo fiyow yahay qaangaarna uu yahay ayaa waxay xukuntay sidaa soo socoto kow cusmaan inuu jabsaday dukaankii cabdullaahi xilli habeen ah xirzina uu yahay dukaanka laba cusmaan inuu ka qaatay dukaanka cabdullaahi lacag dhan milyan todoba boqol iyo lixdan kun shilin soomaali iyo laba xabo meemiro ah ayna dhan yihiin ama ay ka badan yihiin nisaabkii sariiqada ama xatooyada oo ahaa diinaar rubiciisa saddex cusmaan xukunkiisa waa in laga gooyo gacanta midigta afar lacagta iyo meemiryadana uu nego xukunkan wuxuu ku sugnaaday dhiraalkii cusmaan waxaana loo cuskuray adduunyada kale ah kow قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وعيدة بسجلات وكتبت سورة المائدة لبا حديث كأه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارقة في ربع دينار فصاعدا رواه مسلم لمبركة كل دور تسني أفراد وأنا عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي إن شاء الله تعالى هل كانوا حنوغين لادي حكمك أخرنتي تحدنا وحانا في قدرنا تنفيذك في أخرنتيسة الله أكبر الله أكبر لدين عظيم هو السامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirna iminka waxaa idinku soo maqan dood xiise leh oo looga hadlayo xaalka magaalada kismaayo khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka iyo arrimo kale doodan waxa ay dhex maraysaa xildhibaan iftiin xasan baasto oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka islamarkaana taabacsan maamulka jubbaland iyo korneel aadan axmed xirsi rufleh oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka waxaa dooda noo qaaday waryaheena cabdifataax filbe bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda saxaafadda mas-uulka meesha ku jirana waa salaamaya iyo macal wariyaha iftiin xasan baasto mas-uulkaasna waa salaamay waa tahay iftiin haddaan kusoo dhaweeyo bal magaalada kismaayo iyo xaaladeeda sharaxaad naga sii gaar ahaan xagga ee bulshada iyo noloshooda iyo bismillahi raxmaan raxiim walaal aada bay u fiican tahay magaalada kismaayo horumarka ka socda sida dhaqaalaha iyo bulshada abaabulka shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolada jubbooyinka gaar ahaan hadda magaalada kismaayo aada bay u fiican tahay waxaad moodaa ko iyo saddex iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay in isbedel weyn uu ku yimid goboladan jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo waa tahay aadan soo dhawow adiga maxaad ka leedahay arrintaas waa soo dhawahay waxaan leeyahay magaalada kismaayo waa mid sidii loogu talagalay si ka bedelan ah oo markii laga hadlayo bulshada soomaaliyeed guulbaraystay aan ka ahay liajli sabab kismaayo marxalado kala duwan oo fara badan bay soo martay markii ugu dambeysay ee sanadkii labada kun iyo waxa weeye aakhirkii laba iyo tobanka ama labada kun iyo saddex iyo tobanka horaanteeda la qabtay waynu garanaynaa wixii ka dhacay ciidamadii wada socday oo soomaaliyeed baa islaayay amisomtii qaybtii sakartu ee lasoo howlgashay ciidamadaas baa ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo iyagu ay soo tababareen dib u laayay oo la dagaalamay meelay ka dhacdayna ma jirto ugu yaraan lix dowladood oo afrikaan ah oo magaca amisom dalka ku joogto ciidamada kismaayo jooga ma ahana ciidamo kale oo magaca amisom wato oo ciidankii ay soo tababareen oo hubka iyo rasaasta iyo tababarka iyo tasiilaadka ay siiyeen inta loo adeegsadaa ayaga laayo meelay ka dhacday soomaaliya ma jirto kadib haddana niman guruub ahaa meeshaas qabsaday nimankii qabsaday shacab uma aysan danayn soomaaliyeed ayaguna dan ay leeyihiin oo hadda u hergeshay ma jirto dantaadu danta shacabka ay ku xiran tahay waxaan leeyahay marka kismaayo waa mid guuldaraysatay waa tahay gobolada degmooyinka kaleo hadda gacanta mujtamaca kale ku jirana un waa midba sidii ilaahay kadhiga weeye laakiin kismaayo waa mid guuldaraysatay waa tahay aan ku celiyo iftiin aan ku celiyo iftiin maxaad uga jawaabaysaa arrimahaas waxaan ugu jawaabayaa soomaalidu waxay sheekh sahir waa ka daran yahay walaalkay fakarka u qaba annaga ma qabno dadkuna khilaaf hadduu dhex yimaado in wax la xaliyo unbaa muhiime khilaaf hadduu dhacayna macnaha khilaaf ma dhicin ma dheheenno khilaaf waa dhacay laakiin xal baa ka dambeeyey ummadda soomaaliyeed haddaanan maanta la isu soo jeedin oo ka wanaagsan aan loo sheegino dee wax xun iskuguma keeni karo soomaali maanta wax xun iskuguma imaan karta wixii loogu sheego laakiin wax wanaagsan markii loo sheego wax wanaagsan baa iskugu imaataa waxaan leeyahay arrinka aada anugu qabo maanta kama jirta magaalada kismaayo horumar baa ka jira nolol baa ka jirta nabad baa ka jirta marka waxaan qabaa sidaa waxu sheega ah wax kuma hagaagaana ummaddu aan horseedna wax wanaagsan waayo lix saddex iyo labaatankiis anigu iga ku jirna unbaa imaan doona midda shaksiyadeed meel halaska dhigo midda guud hala qaato ani tala ahaan intaasaan leeyahay waa tahay cornel rufle waxaad ka mid tahay saraakiisha dowladda haddii iftiin uu leeyahay magaalada horumar baa ka jira adiguna aad leedahay wax horumaroo ka jira ma jiraan yaa run sheegaya labadiina adeer soomaalida waxay ku maamaadaa waxaas ma aha iyo waayo muran baa u dhexeeyo muranna macno rageed ma aha laakiin mas'alaa la daliishadaa markii la murmo adiladaydii hore kasi kow gobolka jubbada hoose waa shan degmo degmada la yidhaaha jamaane waxaa joogo waxa weeye iyo meesha la yidhaahdo way ka maqan tahay gacanta laakiin kismaayo degmo degmo u furan oo jubbada hoose ama jirta waa kow qodobka labaad hal qofa oo qof dilay oo cadaalad la keenay hadday dhacdo oo nimanka iftiin hadda u u hadlahaya ah waan ka been sheegna waa qodob hadday jirta degmo degmo u gudubta iyo tuulo tuulo u gudubta horumar isdhexgal bulshaa la yidhaahdaa iyaduna isagaa run baa hadalkiisu noqonayaa intaas oo mas'alo oo mabaadi'da soomaalida oo markhaati ahaan anigu daliishanaya ee iftiin wuxuu daliishanaya ha soo bandhigo waa tahay iftiin maxaad daliishanaysaa aad baa umahadsanta walaal waxaan daliishanayaa inuu magaalada horumar ka jiro nabadi ka jirto caafimaad ka jiro olaadi ka jirin waxaa kugu daliil ah magaaladu muuqaalka iyo nolosha ka muuqato waad og tahay shirkii dib heshiisiinta gobolada jubooyinka ayaa lagu qabtay si nabadna ku dhamaaday si cadaaladna ku dhamaaday ummadda soomaaliyeedna ay iskugu timid meesha caalamka kasoo qayb gashay wax wanaagsanna ay kasoo baxeen lama dhihi karo maanta horumarka ma jiro marka waxaan leeyahay walaalkii wuxuu wax usheegu waxaa ka fiican si wanaag wax usheeg war ummaddu wax wanaagsan aan usheegno yaanan dadka colaad la gelinin yaanan fikiro xun laga abuurin magaalada kismaayo wax ku dhinta ma jiraan waa tahay iftiin waa dhimanaya laakiin cid ku dhimata oo hadda dhibaato loogu geysto oo qabiil ahaan ama shaksiyad ahaan laataaka ma jiraan ciddii nabadiid oo shabaab oo dadka dhibaataysan waad ogtahay abishabaab waa tahay waxaan leeyahay anigu wanaag aan ugu tilmaano wanaag aan horumarino wanaag aan ugu wax walbana tanasilaad ay ku dhamaan karta aadana waxaan leeyahay haddii aad wax tabanayso naftaada weelkan gudbasiisiinta ayaan kamid ahay waad nagala soo qaybgeli kartaa aniga iftiin ha kusoo dhaweynaya waxaa tabanaysa kaa garbaxeeno ugu soo dhaweynayno malaawada magaalada kismaayo ina jirin inay xumaani jirin inay nabad jirto marka waxaan leeyahay ka tali aayaha ummadda soomaaliyeed iyo dantooda waa tahay cornel aadan adeer anagu anagu kooxda raas kamboni baana yaa haysata magaalada kismaayo shacabka soomaaliyeed qofkay doonta disho qofkay doonta xirto gabdhaha hadday doonta kursato waxay doonta samayso shacabka soomaaliyeedna waa maragma doonta waxa kismaayo ka jiro soomaaliya meelay ka jirta male meesha alqacida ay haysata kama jirto meelaha kale ee waxa weeye dadban kama jirto gabafalle joogta ah iyo waxa weeye dhibaata ka jirta iftiin waxaa la yidhi maalmaha waxaa jirta in la yidhaahdo makas roob ku da-ay meel walbay u fishaa magaalada kismaayo bilicdeeda aniga iftiin bilic kismaayo ma taale waxba yuusan ila soo aadaya kismaayo haddayna badhaadha ku xirnayn oyna afmadow ku xirnayn oo ayna ku xirnayn meesha la yidhaahdo kamsuuna waxba ma aysan tarin weeyo taas waxaan leeyahay marka kismaayo waxaa ka jiro nasiib darro aada u fara badan gabagabada ee dooda gaaban ayaan ku dhownahay iftiin xasan baasto ee waxa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa tii aad ka dhawaajisay in shir uu ka dhacay magaalada kismaayo shirkaasoo xubno kala duwan ay kasoo qayb galeen waxaa la yaab lahayd oo aan mar walba jeclahay inaan weydiiyo qof walba oo maamulkiina ka tirsan maalintii uu hadlayey ninkii etoobiyaanka ahaa isna wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsanaa wuxuu yidhi annaga ayaa axmed madoobe u dhiibnay magaalada kismaayo si cad ayuu u sheegay marka sead ku sheeganaysaan inaad tihiin maamul soomaaliyeed marba haddii etoobiyaanka ay la taagan yihiin shirka dhexdiisa in iyagu ay maamulka sameeyeen oo axmed madoobe meesha ay geeyeen oo cabdi baalley maaragtay howsha wad ay dheheen maxaad marka sheeganaysaan wallaahi niyahow arrinkaa isaga ah anigu ma qabo fikir ahaan waxaan leeyahay ninkaa aadan ruflan leeyahay oo korreelka sheeganayo khudbadii ayaa la hayaa khudbadii ninkii etoobiyaanka u jeediyey khudbadii annagu waa wada dhegeysanayna waana jeednay dadkii shirka tabantaabinaya oo howlwadanada ka ahaa ayaa nahay dadku waxaan idin tilmaamaya wanaaga tilmaama waxaan idin leenahay horumarka tilmaama ha tilmaamina dhibaatada iyo caqabada mar kasta waa tahay inta aanan aadan siin iftiino waxaan jeclahay inaan meel wanaagsan uga soo harno hadalka ninkii etoobiyaanka ahaa ee shaawuul ee uu ka jeediyey shirka magaalada kismaayo islamarkaana uu ku yidhi axmed madoobe annaga ayaa halkan fariisanay aan dhegaysano and uh, you need to also uh, do the same.
idinkana waxaa laydinka codsanayaa inaad sidaas oo kale dadaashaan Uh, I am not giving you advice, aniga wuxuu yidhi waana idinma idinma waaninayo but it is only simply to add my voice.
waa inaan codkaygaan rabaa inaan ku daro talada oo tala ahaan And we are, as Ethiopia and the God, we are absolutely satisfied with the process.
wuxuu yidhi annaga dowladda etoobiya ahaan iyo igadba waan ku qanacsannahay broseska socda I was a new officer in the Ministry of Foreign Affairs when uh, Ibrahim Igal was doing his process in uh,
Somaliland.
Somaliland.
wuxuu yidhi shaqada wasaaradda arrimaha dibadda ayaan ku xusbaa markii ibraahim cigaal somalilan uu bilaabayay arrinta somalilan I was in uh, Garowe with Abdullah Yusuf when we did Puntland.
wuxuu yidhi cabdullaahi yuusuf baan la joogay markii gorowana la aasaasay puntland But I assure you, I am a witness, it has never been as complete, as inclusive as Juba.
waxaan idiin sheegayaa oo aan idiin xaqiijinayaa in labada broses ee halkaa aan ku soo arkay aysan sida jubbaland loogu dhan yahay ee loogu midaysan yahay aan loogu dhannayn looguna midaysnayn The beauty of this Juba is waxay ku qurux badan tahay jubbaland waxaa weeye it was Igal pushing Somaliland.
taas cigaal baa somalilan buushgaraynayay It was Abdullah Yusuf who was establishing the administration.
cabdulaahi yuusufna wuxuu aasaasayay puntland But this one, laakiin middan iyada ah we told the President Ahmed Madobe, waxaan u sheegnay madaxweyne axmed madoobe see that Madahasoyo.
adiga madaxtooyada fadhiiso He is not running the process.
idinka idin broseskan idinkaa wada asagu ma wado It is Abdullah running it.
cabdi baalley baa broseskan wada haye iftiin waad maqashay hadalka ninka etoobiyaanka ah maxaad ka leedahay ninkii sheekay ma dhaaftaa la dhahaa taas ninkii sheegayan su-aali doonaa haddii ilaah yidhaahdo waa tahay laakiin ceeb soo idinkuma ahan aad ba adi ah ninkii sheegtay ma dhaaftaa la dhahaa adi laftaada idaacadda ka dha- ka aha oo dhexdhexaad arrintaas waxaan ku leeyahay waa tahay Een, aadan hal su-aal ayaa idinka dhexaysa oo barnaamijka aan kusoo gunaanadeyna ummadda soomaaliyeed een, muddo fara badan ayay kasoo daashay gamco shisheeye waad la socotaan ee, waa loo soo halgamay axmed gurey ilaa sayid maxamed cabdulle xasan wadankan dhiig baa loo soo daadiyey xorriyadiisii marka een, maxaa danoo idinku jira ama dowlad ahaada ama maamul jubbo ahaada ee in ma aragtay shisheeye aad ku tiirsanaataan oo wadankan dadkii laga difaaci jira aad kusoo horkacdaan iftiin xaggaaga haddaan ku horeeyo عليك على واحد ماشي كان ودكتور أوردي مديري يأساس كي الشباب الشباب دي كتم يا سو أساس waa garta marka ururdiimeedyadaas ayay ka hortegayeen مركا سؤال ما بعنا كل هذا idinkana waad ku biirteen inaad diintaas ka hortagtaan على تعالى ودينا كورتينا مدي haddaba ad- adiga ayaaba afkaaga ka sheegay ururdiimeedyada ayaa lagu soo duulaya
dalka dhibaatada qabata adiga wariyaha oo warteeda ka mid ah waa tahay haye isla su-aashaas maxaa shisheeye waa gortay su-aashaas jawaabteedu waxaa weeye walaalle een, ummadii tashan weyda waa loo taliyaa halgankiiba dad baa talyaanigii iyo ingiriiskii iyo guumaysigii la jiray ficilkana ilaahay baa ku ciqaabaya ninkii ka been sheego limaa taquuluuna maa laa tafcaluuna wuxuusan ku camal falayn ninkii ku qawlo لدين عظيم هو السامي waa hagaag goordha waxaan soo wadnaa munaasabad ka dhacday jilib laakiin iminka dadka jubbooyinka qaarkood waxa ay aragti ka dhiibteen siddeeddii qof ay ciidamada dowladda federaalka ku gumaadeen deegaanka gololey ee shabeellaha dhexe oo ku dhowaa idaacadda dadkaas oo gardarrada lagu maagay oo ahaa dhakhaatiir ama kalkaaliyaal sida aan idaacadduba ka maqalnay gololeyna lagu dilay tuulada gololey markaa la soo ururiyey oo hal meel lagu xasuuqay waa arrin foolxun oo faxshi ah waxyaabaha laga sugaayo waayo soomaalidu waxay tidhaahdaa eh, nabar aa filanaysa naxdin ma lahan ayay ku maahmaahataa waxyaabahan markay dhibka la gaarsiiyo ayaga waxay maartaa sameeyaan aargoosi oo aanan u qalmin aargoorsi oo waxay ku noqdaan dib ugu noqdaan shacabka ayay dib ugu noqdaan sidoo kale waxaa layidhi ma ogtahay amaxaarada iyo maarta ee dameerkuba reerado- reeradooda ayay cunaan baa layidhi reeradooda ayay cunaan sidaas darteed marka dadkani ayagana waa sidii oo kaleeto dhaqankii amxaarada ayay leeyihiin maxaa yeelay ayaga ayaa tababaray ayaga ayaa marka meesha keensaday gaalada ayaa marka waxay u yihiin gargaar iyo maciinay u yihiin waxayna u yihiin maaragtay eh, caratuur bay u yihiin marka ummadda sidaas bay u gumaadahayaan mar walbaba magacayga cabdirasaaq maxamed cali alayidhaah inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun awalan ilaahay subxaana wa tacaala dadkii masaakiinta ahay ee iyagoo danahooda iska haysta intay u yimideen indhaha ka duubeenna xasuuqeen ilaahay subxaana wa tacaala eheladii ay ka tageen samir allah ka siiyaan leenahay taaniyan insha allahu tacaala ilaahay wuxuu noo sheegay gaalada nimanka la yidhaahdo iyo murtadiinta marnaba inaysan ka zuulaynin ayna ka reebtoonaynin ilaa haddii ilahay kuuri diinta dadka ay ka saaraan inay dadka laayaan walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum bililaahi subxaana wa tacaala ma ka reebtoonaya kama harayaan inay idin laayaan idinla dagaalamaan xataa yarduukum can diinikum in istataacu inay diinta idinka baxshaan hadday awoodaan maba awoodi karaan marka ummadda inay wax fahantaa fiican intaan haddii ilahay kuurooya maalin walba meel buu ilahay wax ka tusayaa inay arkaan ummaddan ummaddan inayn la ummad ahayn inayn la dad ahayn la ehel ahayn la qaraabo ahayn inay ogaadaan oo gaaladan iyo gaalalajiryalka murtadiinta inay u kacaan oo iska dhiciyaan haddii kale maalin walba saas baa loo leynayaa maalin walbaba sidaas ayaa loo leynayaa marka waxaan insha allahu tacaala guud ahaan ummadda muslimiinta soomaaliyeed aan ugu baaqayaa insha allahu tacaala inay ka kacaan arrinkaasoo kale oo mar dambe aysan dhicin taasoo kale oo meeshay ku laayaan lagula laayo maxaa yeele dadku way hubaysan yihiin qoryahooday haystaan inta saas loo meydka lasii qaatay ilaa xamar aqli ma noqonayo mid hore shabeellaha hoos ka dhacday in meydkii lala ordo xamarna la tago kii labaad wey markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka qofka mu'minka laba jeeroo isku xigto goda lagama qaniino markuu dadka muslimiintu inay kacaan fuujugnaadaan cashar ay u noqotaa la raba midaas oo aynu ku korbororan maalin mid birbageyda oo haddii ilahay kuuriyo dad dhakhaatiira dad haddii ilahay kuuriyo ummadda tabiibaaya iyo dad haddii ilahay ku macallimiin dugsiya maalin walba saasaa ummaddii loo leynaya marka ummadda waxaa weeye inay kacdaa la rabaa ummaddu ay kacdo oo iska celiyaan marka hore innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun marka aragtidayda guud haddaan ka dhiibto waa arrin la yaab leh waa arrin aan la garanayn waa arrin meelay ka timid aan la aqoon waa arrin cid bini aadana oo looga dayday iyo meel ay ilaadankiisa ay ka timid aan la garanayn waa nin miskiina oo ilaahay abuuray oo soo soofay oo goobtiisii shaqo jooga ayaa loo yimid la laayey waxa weeye marka waa doqonnimo tii ugu darreed weeye dilka noocaasa waa sawirnimo waa masiibo doon waxaa la yidhi arigii aniga geel ima diline gara indhabuura i disho yidhi nin baa yidhi arigaygii geelaygii geel ima dilin garaa i dishay asagoo arkaya ninkii dilay ninka u aarayo wuxuu u aarayaa waa nin diinta islaamka ka baxay oo murtad noqday oo ilaahay ilaahay la dagaalamaya kii ilaahay u dagaalamayana arkaya shalay dilow ka soo cararay dad masaakiina oo guryahooda fadhiyo eber ka dhigay marka taasi waxa weeye waa arrin la yaab leh oo aan ilaadankiisa wax lagu daydo iyo cid looga daydo aan la garanayn waxaan rabaa marka oon kula dardaarmaya in ay kacaan oo ilmaha kiciyaan oo hoblaha kiciyaan oo ragga kiciyaan oo maalkooda la baxaan oo hubkooda qaataan iska dulqaadaan maleeshiyaadka qurunka ah oo gaaladu soo dirtay oo waxa weeye ka tegey diintoodii oo ka tegey tolkoodii oo ka tegay ilaadankiisa in ay laayaan ooy ku janno galaan oo ay ka ka sifeeyaan waddankay joogaan oo jihaadka ay jihaadkooda dhinacooda ka qaadaan oo ay tusiyaan inay dad yihiin oo dad oo dal iyo dad diin iyo dal iyo dadba inay leeyihiin inay yihiin ay ogaadaanaan rabaa waxaan kaloo ku darayaa waxaa la yidhi kun iyo siddeed boqol oo qoys ayaan ku degannahay meesha dadka lagu laayo kun iyo siddeed boqol celcelis laba nin ka soo qaad inay guri walba joogto waa saddex kun iyo lix boqol saddex kun iyo lix boqol haddii inta la hubeeyo la sii daayo maleeshiyaadka meesha ku jira hal xabo kama harayo marka waxa weeye ka kaco ciddaad ahal moodaysaan cidda ahal intaan soo sheegay inta u yeerataan iska kiciya kuwa gaalada ka liita oo murtadiinta ah baabi'iya gaalkana markaasaa lagu tegaa waxu gaalku ku joogana kuwaas weeye wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo garnay bilihii lasoo dhaafay xarunta mu'asasada alxikma faraceeda degmada jilib waxaa si xowli ah uga soconaya xamlo luuqadda carabiga lagu baranayay taas oo bishii rabiicul awal ee sanadkan hijriga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbooyinka uu kaga dhawaaqay degmada jilib waxaana ka faa'iidaysanaya guud ahaan dadka muslimiinta oo isugu jira rag iyo dumar muddo lix bilood ah ayay duruusta qaadanayeen ardayda kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana si toos ah loo soo afjaray dufcadii koowaad xamladan oo ka socotay xarunta mu'asada alxikma ee degmada jilib qaar ka mid a ardayda ayaana goobta ku soo bandhigay bandhig waxbarasho الحمد لله الخالق الألسن واللقات الذي علم آدم الأسماء كلها والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفسح الخلق لسانا وأعربهم بيانا وعلى آله وصحبه أكرم بهم أنصارا وأعوانا وبعد فحيا الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه النفوس الطيبة وشرح الله هذه الصدور النقية وأسأل الله المنان الكريم الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة في جناته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام إن من وداع الغبطة والسرور أن تشاركوا معنا في هذا الحفل الكريم الذي عقد في مناسبة تخرج أول دفعة من حملة تعريب الأمة في م- فرع في محافظة جلب دورة الإمام الأسمعي مشاهدين الكرام مرحبا بكم في عرض وجيد نقدمه لكم نستهله بنشيدة حول مكانة اللغة العربية فأعيرونا أسماعكم نترك هذه النشيدة الجميلة أيها الأحباب نواصل فعاليتنا ونبدأها بكلمة حول منزلة اللغة العربية يلقيها أحد الطلبة فليتفضل الحمد لله الذي اختار لغة العرب من بين سائر اللغات وأنزل بها كتابه الخالد المهيمن على جميع الكتب والصلاة والسلام على النبي العربي الأمي الذي آتاه الله جوامع الكلم وأيده بحجة البيان وفصاحة المنطق حتى أعجز فصحاء العرب والعجم أما بعد فلا يخفى على ذي لب ما للغة العربية من منزلة سامية ودرجة رفيعة إذ يتكلم بها ثلث العالم تقريبا من أرجاء المعمورة ويؤدون بها شعائر دينهم وكما هو معلوم أنها لغة العلم والحضارة منذ فجر التاريخ الإسلامي بالرغم أنها تعرضت لأكبر هجمة صليبية شرسة تهدف إلى محوها من الوجود والتقليل من شأنها ولكنها بفضل الله ما زالت تتحدى كل أشكال المكر والكيد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فبحفظ القرآن الكريم تبقى اللغة العربية محفوظة بإذن الله تعالى لغة القرآن يا شمس الهدى صانك الرحمن من كيد العدى أحبتي في الله اللغة العربية لغتنا وهويتنا وركن من أركان شخصيتنا ويجب علينا أن نفتخر بها ونعتز بها ونذوذ عنها واعلموا علم اليقين أن عزنا في لغتنا فليكن لسان حالنا دوما لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاه الله خير الجزاء وأفصح الله لسانه أحبتي في الله ما زلنا في, في بدايات برامج أنشطتنا والآن أدعو فريق المسرحية الطبيب والمريض العربيين فليتفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل على هذا الكرسي ما اسمك لو سمحت يا أخي اسمي عبد الله حسن كم عمرك عمري خمسة عشر ما المشكلة يا أخي يا دكتور أشعر بصداع مع التقيؤ أحيانا منذ متى منذ يومين هل تناولت دواء بعض الحبوب المسكنة فقط اذهب إلى المختبر لفحص الدم والبراز هذه هي النتيجة يا دكتور عندك ملاريا مع التيفود خذ هذه الوصفة واذهب إلى الصيدلية وراجعني هذا هو الدواء يا دكتور هذا حبوب فقط أين الشراب والمحلول عفوا في هذا الكيس تناول هذا الدواء بانتظام وتوكل على الله فإن بيد الله فإن الشفاء بيد الله حاضر كم أدفع لا شيء أنت في مستشفى الولاية لكل الخدمات مجانية أطال الله لنا بقاء هذا المستشفى شكرا لك ما شاء الله ما شاء الله الآن جاء دور الحوارات العربية نبدأها بحوار حول وباء كورونا تقدمه طالبتان لتفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟
حالي بخير والحمد لله وأنت كيف الحال؟
بخير والحمد لله أختي ماذا تريدين هذا اللقاء؟
أريد أن أسألك أسئلة هل أنت جاهزة؟
نعم بكل التأكيد
أختي هل تستمعين وسائل الإعلام في هذه الأيام؟
نعم أتابع جيدا ما هو أكبر حدث تتناوله وسائل الإعلام؟
الوباء الفتاك كورونا ما هي آخر الأخبار بالنسبة لهذا الطاعون؟
ما زال يجتاح العالم ويقتل الآلاف ويروع الملايين ما هي الإجراءات التي اتخذها الناس للوقاية من هذا المرض؟
اتخذوا إجراءات أكثرها لا يسمن ولا يغني من جوع مثل ماذا؟
تعطيل المساجد فضلا عن غيرها وبث الرعب في نفوس الناس
ما هي الإجراءات المناسبة برأيك؟
العودة الصادقة إلى الله والإسراع إلى التوبة والدعاء وحماية البيئة من كل أشكال التلوث والصبر على القضاء والقدر أحسنت جزاك الله خيرا حياك الله
جميل جميل والآن نعطي فرصة لإحدى الطالبات كي تقدم رسالة حول موضوع مهم ألا وهو الأمومة تفضلي
أولا أزف إلى المستمعين الكرام تحية مشحونة بفائق الحب والاحترام التي صدرت من قلب سريرته أشد من العسل حلاوة ومن الكفن بياضا ومن الحرير رقة ومن الشمس ضياء ومن القمر نورا تحية تبقي أثرا في النفوس وتبهج القلوب وتنشرح منها الصدور ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أيها المستمعون الكرام فمن هنا أود أن أرسل رسالة إلى أن أرسل رسالة إلى من تحت قدميها جنان الله والخلد ومن تسعى بلا كلل تريد لولدها الرشد إلى أم الحبيبة في ديار العز والسعد سلام الله يغشاك عليه العطر من وردي أمي كل يوم يمر علي يزيد في عاطفة الاحترام والإجلال والتقدير للأم التي بفضلها عشت في مأمن من الرذائل والدنايا فما خفضت رأسي أمام أحد وما خفت من قوي وما ارتجفت من ضاغية وما تململت من صروف الدهر لأن أمي علمتني منذ نعومة أظفاري أن أمشي في الحياة رافعة الرأس لكي لا أعيش إلا أبية عزيزة وألا أخضع إلا أمام الحق أمي وهل تكفي كلمة أو مقالة أو كتاب لتدوين كل ما يمكن أن تدونه فتاة مثلي عن أمها أمي يكفيك شرف أن الجنة تحت قدام الأمهات وأن رضا الله مني متعلق برضاك عني بالمعروف أمي أقول لك بملء فمي أحبك من صميم قلبي لأنك أحببتني وأراعي خاضرك لأنك طالما راعيت خاضري وأدعو الله لك دائما أن يجزيك الفردوس الأعلى وختاما حفظ الله لجميع أبناء البررة لأمهاتهم وبقاهن لهم ذخرا وعونا وصدق الشاعر حيث قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق فما أحوجنا إلى أن نربي أبناءنا وبناتنا لنصبح شعبا تتحدث به الأجيال بارك الله فيك لقد أحسنت مشاهدينا الكرام سوف أدعو طالبتين لكي تقدم لكي تقدم حوارا حول التسوق فلتتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي هذا أحسن الدكان في السوق
هل عندك ملابس نسائية؟
عندي أفقر الملابس النسائية أين قسم الجلابيب؟
هذا جناح الجلابيب الجاهزة بكم هذا الجلباب؟
ثلاثمائة ألف شيل صومال يا أختي هذا غير معقول
يا أختي هذا الجلباب سميك وعلى قياسك صحيح لكن سعره باهظ خلاص كم تدفعين؟
مئتين ألف شيل صومال حسن هل عندك أهدية نسائية؟
هذا حداء جلدي جميل نحن في موسم المطر أريد حذاء بلاستيكيا
آسف ليس عندي شكرا لك يا أختي العزيزة عفوا جزاكم الله خير الجزاء لقد أحسنتما صنعا mas-uuliyiin culummo salaadiin waxgarad waalidiin iyo marti ka leh ayaa goobjoog u ahaa bandhigga ay soo diyaariyeen ardayda sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo munaasabadda ku sugnaa ayaa goobtaasi ka jeediyey kelimad uu kaga hadlayo ujeedka xamladan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إلهي waa mahadsan subxaanahu wa tacaala munaasabada maanta loo fadhiyo waa arday dhammaysatay dowrkii hore xamladii ahayd tacriibi lumma oo ummadda lagu caribiyeynayo ummaddaa marka horeba way iska ahayd laakiin boorka laga jafo oo ummadda ay barato luqa carabiya xamladii ahayd bal dadkii ka faa'iidaystay lix bilood baa hadda la marayaa marka runtii waa wax lagu farxo wey maanta in aan ka soo qayb galno munaasabadeeda iyo xafladan oo runtii ay fadhiyaan dad aada u tiro badan oo rag iyo haweenba ka kooban waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu manaystay ama muxuu ahaaba ka mid aayaadka ilaahay waxaaba ka mid luuqadaha in la barto luqa carabiyana luuqadaha unbay ka mid tahay weliba axsanu luuqaad allah wuxuu leeyahy suurat ruum wa min aayaatihi khalqu samaawaati waalardi waاkhtilaafu alsinatikum alwaanikum ina fii dalika laayaati lilcaalimiin aayaadka ilaahay waaweyn waxaaba ka mid cirkaan uu abuuray dhulka uu abuuray annaga abuurka uuna abuuray iyo muxuu ahaa luuqadaha kala gidisan wakhtilaafu alsinatikum luuqadaha kala gidi waa aayaad ilaahay dadkan hal meel bay ka wada yimaadeen aadam iyo xawo intaasoo luuqadood bay ku hadlayaan runtii waa waa aayaadka ilaahay w mana laisku ceebiyey luuqadaha qof walba hadda luuqadiis ayuu ku hadlayaa taa macnaheeda marka waxa wey luuqadaha laiskuma ceebin karo qof walow luuqadiisa ku hadlo waxaa laga yaaba dadka qaar inay yidhaahdaan hor qofka aniga luuqadiisa ma fahmi karaba waa asaga tiisaa la qeybo badan oo wuxuu leeyahay warniyo luuqad fiican ku hadal oo la fahmi kara waxaan anagu ma fahmi karnee adigaba taada lama fahmi kara dad kale aan fahmi karin marka luuqooyinka lama yaso waana aayaad ilaahay subxaanahu wa tacala waxaaba laisku hayaa luuqooyinka ma shay tawqiifi miya mise waa isdilaaxi macnaha ma ilaahay baa ummadda baray mise ummadda ayagaa iska bartay waa masale culammada isku hayaan loogaba hadlaba dee kutubta marka luuqadii waaba aayaad luuqa carabiyana maxay noqotay axsana luuqaad waa luuqadda ugu qaymaha badan sababtoo ah waaba luuqada ilaahay subxaanahu wa tacaala u doortay qur-aanku u doortay aayadihii hadda aad maqlayseen kitaabun fusilad aayaatu qur'aanan waa kaa marka ilaahay baaba u doortay inuu ku soo dejiyo qur-aan waa luuqadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam idan luuqadaan ammaan uma baahno laakiin waxaa dhacay waxa la yidhahdaa ghaswatulfikr muslimiinta waa lagu soo duulay duulaanka marka waxaa qayb ka ah ummadda in lagala dagaalamo luuqadeedii ee carabiga ahayd maxaa luqa carabiya waa min addiin sida culammadu qaar ay leeyihin sheikhulislaam kitaabkiisa iqtidaa siraad mustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim yaa markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay sheikhu luuqadan carabiga fa ina nafsa luqata alcarabiya min addiin luuqada nafteedaaba diin ah diintayba ka mid tahayba sababta wuxuu leeyahay sheikh wuu sii cilaynaya in la fahmo kitaabka iyo sunnada waa fardun sheekh wuxuu leeyahay luqa carabiya nafteedu waa min addiin in la bartana fardun wa waajib maxaa yeelay liana fahma alkitaabi wasunna fardun kitaabka iyo sunnada in la fahmo waa waajib walaa yufhamu ila bifahmi luqati alcarabiya mana la fahmi kara kitaabka iyo luqada haddaan la fahmin luqa carabiya wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun marka luuqadii maxay noqotay in la barto waajib waa min addiin sidina cumar radia allahu canhu wa ardaah hadallada laga soo guuriyo sheikhulislaam uu soo gurinaya waxaa ka mid isagoo dadka la hadlaya wuxuu yidhi tacallamu alcarabiya fa inaha min diinikum war luuqada carabiga barta diintiinawo wa tacallamu alfaraa'id fa inaha min diinikum dhaxalkana barta diintiinawo hadallada waxaa laga soo guuriyey maaragtay sidina cumar baa laga soo guuriyey imaamu shaafic raxmatullahi caleyh asagana hadallada laga soo guuriye waxaa ka mid wuxuu nacay ama uu kahday wa kariha imaamu shaafic raxmatullahi calayhi liman yacrif alluqa carabiya an yatakalama bikayriha imaamu shaafic wuxuu nacay qofkii fahmi kara luqa carabiya inuu wax kale ku hadlo luqad kale oo ilaahayba hadduu ku fahamsiiya ayada ku hadal buule imaamka wax kale ha ku hadlay idan marka waxaan leenahay luqa carabiya ilaahay baaba ammaanay oo qur-aanka ku soo dejiyay ammaan uma baahna laakiin maadaama waxa weye ghazatulfikir ummaddu waxyaalaha lagala dagaalamayo waxaaba ka mid oo ghazawaadka gaalada inagu soo qaadeen in luuqadan carabiga laga fogeeyo ummadda si ayna u fahmin waxa weye kitaabkii sunna iyo diinta si ayna u fahmin oo sheikha wuxuu leeyahay maarata sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay luuqadaha oo la barta waxay leedahay macnaha ayu luuqa haddaad barto luuqad haddii la barto waxay leedahay ta'hiir bay leedahay oo muxuu ahaa qofka caqligiisa khuluqiisa diintiisa iyo dhaqankiisa saamayn bay ku yeelan hadda qofka haddii ingiriis hadduu barto saamayn bay kugu yeelan caqligaada adigoo ammaanahay unbaad arki iyo dabeecadaada iyo muxuu ahaa saamayn bay kugu yeelan iyo caqligaada iyo dhaqankaada iyo dabeecadaada say ayagu u hadlahayeen baad u hadlay say u socdaan say u labistaan luuqa carabiya haddaad baratana saamayn bay kugu yeelan waa luuqadii nabigu ku hadlaya calayhi salaatu asxaabtii ku hadlaayeen ayagaad shabihi marka markaad barata waxa weye caqligoodii say u fikiraayeen khuluqoodii muxuuaha dhaqankoodii ayaa marka kuu fudaanayo idan marka waxyaalaha ummadda lagala dagaalamay waa luqa carabiya marka waxaa la doonayaa runtii hadda waxaa muuqda miro fiican baa muuqda xamladii hadda tacriib ulumma oo lix bilood hadda miro fiican baa muuqda waxaan leenahay marka ha la sii wada barnaamijkaas waa intaas oo muxuu ahaa lagu sii daray dadaalkii wax weyn baa soo baxay miro weyn baa soo baxay insha allah ummadeenna waxaan u dardaarmaynaa ummadan marka umma carabiya ahayde insha allahu luuqadeeda oo axsanu luuqaad luuqada ugu balaaqada badan oo muxuu ahaa weliba laisku itifaaqsan yahay waxa weye waa luuqa carabiya ilaahayna u doortay waxa weye kitaabkiisa ee aan dardargelino oo dadaalkii runtii hala sii laba jibaaro qofka hadda lix bilood soo waday runtii haddana dadaalkii halkaa kasii wada kuwa kaleoo muxuu ahaa ee dee aan ka faa'iidaysanin ayagan hadda fadhiga ha ka kaceen intaa ayaanla jazakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbooyinka ayaa isna goobta ka jeediya kelimad dardaaran ahayd الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيام هذا ما تدسكال ما هذا على كذب وحنم نقينا ولاية جبة الإسلامية ويضو الصواب وهيد أما ديار السيد دولة تعريب الأمة لو ما عذرين كقب قلنا مناسبة هذا sidoo kale waxaan mahad u naqay- u u mahadnaqaynaa maktab tarbiya ee maamulka muasasada alxigma macalimiinta muasasada waalidiinta iyo ardayda ka qalin jabinaysa xafladda dhammaantood waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo wax weyn oo wanaagsan baad qabateen mirihii aad soo- runtii soo saarteenna aad iyo aad baa maartay noo farax geliyeen waana idinku ducaynaynaa waan idinka mahadnaqaynaa waxaa runtii munaasabadda iyaduna leh farxaddeeda inay ardada qalin jabisay u badan yihiin gabdho oo wax aad loogu farxo oo aad loogu faano iyadoon ognahay gabdhuhu inay wax badan ka maqnaayeen saaxada tacliimta ama ay aad u hooseeyeen kelimadayda ugu dambaysa waxaan leeyahay ardaydu cilmiga ay barteen ha dhaqan geliyaan ummadda soomaaliyeed waa umma carabiya xaqiiqatan nudqigaa laga garanayaa inay carab yihiin si ay u hadlayaan carabiga قاموس العربية الصغير هذا كيسين مشكلتنا هاي ستنا حويان لغتي كما هذينو إنه أنا قان عربي أجينا كوا هذينين ومد الصومالي مركا لبكاس هو هاي استاع ولما ذاك استاع كتبت ولا أخرنا يا نعوي وأخرنا يا كتبت ولا أخرنا يا هذانا عربي ما, ما ما يعرف شو- كلمة صغيرة ولا ما كما قرنا يا مركا رجي الناس يا قبله ناس قلن شبيجي فرعون نقطة مارتاي تعليم الأمة إلى فرعون نقطان لأن فرض داربنا إن شاء الله ودقن جلسان الله وهذا علم إلا وهذا sheekh culimadeena ka mid culimadeena ka mid ah baan banayaalaha luqadu ilaa dhowr qaybood loo qabsataa luqatu fahm luqatu fusxa luqatu balaaqa bal horta fahamka aynu inaan isku fahano luqadu qur'aan ma aha oo haddii la tijabiyo hataa ceeb ma aha waa tii ahayd tacliimaan la yastaxyi- la yatacalamaani luqada lalama xishoobo waxaa lagu bartaa luqad in lagu hadlo marka sidii uu waaligeena abu cabdulla sheegay oo idaacadda iclaanka laga sheegay inaan ku hadlo luqada oo maaragtay ganacsigeena iyo nolosheenna luqadeenna luqa carabiya ayay ku hirgeli kartaa marka dadkiina cilmiga bartay ee xamaaray waxaan leenahay furihii ummadda noqda jubbooyinka insha allah ku hadla meel walbo tagteen guryaha ganacsiga ha laydinku daydo futaax noqda insha allah ummadda kalena waxaan u baaqaynaa in la soo haleelo duruustan lagu tacriiminayo ummadda weliba waa kii hadda inoo sheegaya sheekh walaalkeen ahaa in macad tacriib umma maaragtay jubbooyin la furi doono waxaan rajaynaynaa dadka ugu horreeya inaan noqon doono ciidanka ilaahay qof walba ha yimaado oo ha barto cilmiga waxaan ognahay qof aan luqa carabiya aqoonin diintiisa waxba kama faayo wax badan kama faayo runtii diinteennaa ku xidhan nolosheennaa ku xidhan khayrkeenna oo dhan baa ku xidhan runtii baa la odhan karaa marka jazaakum allah khayr salaamu calaykum waxmatullahi taala wabarakaatu لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي